magaalada garowe ayaa lagu soo gebangebiyey shirweynaha koobaad ee horumarinta waddooyinka puntland kaasi oo socday muddo saddex maalin ah iyadoo war-saxaafadeedna ah laga soo saaray waxaana ka qayb galay shirka muddadii uu socday mas-uuliyiin ka mid ah maamulka puntland injineero ku xeel dheer dhismaha waddooyinka shirkadaha qaabilsan dhismaha waxgarad iyo mas-uuliyiin kaleto gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaabilsan dhismaha waddooyinka puntland cabdirasaaq xayir ayaa warbaahinta u akhriyey war-saxaafiidka laga soo saaray shirka shirweynuhu wuxuu soo jeediyey in waddooyinka puntland ay u baahan yihiin dibidhis ballaaran oo degdeg ah shirku wuxuu ku baaqay in waddooyinka ku jira jidka u dhexeeya garowe iyo boosaaso si degdeg ah wax looga qabto maadaama ay ku sugan yihiin xaalad aada u liidata shirku wuxuu soo jeediyey muhiimadda ay leedahay iskaashiga shirkadaha wadaagga ah iyo hay-adaha dawliga ah si wax looga qabto loona dhiirigeliyo wada shaqayn joogto ah oo u dhaxaysa hay-adda b h a iyo daneeyaasha si loo gaaro horumar waara iyo fursadaha lagu heli karo ilo dhaqaale iyo hal-abuur horumareed oo la taaban karo shirweynuhu wuxuu ku baaqay in la sameeyo hirgelinta nidaamka maamulka xogta hantida jidadka kaasoo muhiim u ah qorshaynta iyo mudnaansiinta howlaha dayactirka waddooyinka iyo in la asaaso kayd xogeed oo si hufan loo maamulo xogta la xiriirta waddooyinka iyo bondooyinka taasoo horseedaysa go-aan qaadasho ku dhisan xog saxa in puntland ay qaadato halbeegyada caalamiga ah sida ashto si loo hagaajiyo hanaanka naqshadaynta iyo hirgelinta waddooyinka lamber lix in duuba habeyn lagu sameeyo hababka naqshadaynta waddooyinka puntland ee hadda jira lana waafajiyo heerarka casriga ah iyadoo loo baahan yahay nidaamyo la jaan qaadaya la qabsiga saameynta isbeddelka cimilada iyo qaabdhismeedka dhulka lamber toddoba shirweynuhu wuxuu bogaadiyey guulaha hay-adda b h ee ka gaartay maamulka iyo korjeegtaynta iyo hirgelinta nidaamyo casri ah oo lagu ilaalinayo tayada waddooyinka puntland lamber sideed in la sameeyo quundo miisaaniyeed oo u gaar ah samaynta cilmi baarisyo la xidhiidha tayada waddooyinka puntland lamber sagaal in la kordhiyo wacyiga baahiyaha horumarinta waddooyinka puntland lana sameeyo calaamadaha waddooyinka si loo xoojiyo badqabka dadweynaha iyo hantidooda lamber toban in la xoojiyo wacyigelinta iyo ku dhaqanka xeerka xakamaynta xamuulka culus lana hirgeliyo qalab lagula socdo xamuulka gawaarida maadaama caqabadaha la xidhiira ku-xadgudubka xeerkan uu qayb ka yahay burburka baahsan ee ka muuqda waddooyinka puntland lamber kow iyo toban in la xoojiyo siyaasadaha hadda jira si loo waafajiyo xeerarka caalamiga ee ka qayb qaadanaya tayeynta maamulka mashaariicda waddooyinka puntland lamber labaiyo toban in la sameeyo barnaamijyo lagu tayeynayo xirfadaha shaqaalaha dowladda injineerada iyo qandaraasleyda si loo kobciyo khibradaha injineerada dhisaya waddooyinka lamber saddexiyo toban in la buuxiyo baahiyaha uu qabo shaybaarka guud ee jidadka ee hay-adda waddooyinka puntland si loo xoojiyo baahinta tayada waddooyinka puntland lamber afariyo toban shirweynuhu wuxuu soo jeediyey in la hubiyo ka qaybgalka bulshada deegaanka iyo daneeyaasha kale ee qorshaynta iyo fulinta mashaariicda kaabayaasha waddooyinka si loo hubiyo in baahiyahooda si wanaagsan loo daboolay shirweynuhu wuxuu talooyin wax ku oolah ku biiriyey qorshaha istiraatiijiyadda hay-adda waddooyinka puntland ee la diyaarinayo sanadkan ee iyoshirweynuhu wuxuu isku raacay in shirkan la joogteeyo oo uu noqdo shir sanadlo ah aqoontii daraasadihii iyo warbixinadii lagu soo bandhigayna loo bedelo buug cilmiyeed dadweynahana lala wadaago shirweynuhu wuxuu ammaanay madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo xukuumadda uu hogaamiyo doorka dibudhiska waddooyinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaanu soo jeediyey waxaanu u soo jeediyey shacabka puntland dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan horumarinta waddooyinka shirkaan ayaa door muhiima ka qaadan doono sare u qaadista iyo dhismaha waddooyinka iyo buundooyin casri ah oo laga dhisa puntland taasi oo qayb weyn ka qaadan doonto horumarka ee dhaqaalaha puntland